Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb ka furtay shir looga hadlayay isku xirka hay-adaha cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ka shaqeeya. Daahfurka shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Garsoorka Maamulka Galmudug, hay-adaha ka shaqeeya arrimaha garsoorka, maamulka degmada Dhuusamareeb iyo hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn. Maxamed Nuur Maxamed, agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka Galmudug, ayaa ka warbixiyay shirka.
loogu talagalay isku xirka bahda cadaaladda iyo garsoorka galmudug inay maaragtay eh, bil kasta isugu yimaadaan mararka qaarna waxaa loo qabtaa si kootale ama saddexdii biloodba mar Eh, waxaana loogu talagalay in eh, maaragtay bahda cadaaladda cid kasta oo maaragtay si toosa iyo si dadbanba uga shaqaysa hadday yihiin hay-adihii kala duwanaa cadaaladda eh, iyo hay-adaha sabood gareeya ama hay-adaha si dadban uga shaqeeya maaragtay ama NGO-yada localka ama kuwa internationalka ama dhammaan cid kasta oo taageerta in ay ku kala warqaataan eh, maxaa qabsoomay eh, maxaa dhiman iyo xaggee loo socdaa saddexdaasaa ugu muhiimsan wax xogga lagu saaro laisku xogo weydaarsado sidoo kale lagu soo bandhigo macluumaadka iyo maaragtay xaaladda markaas cadaaladeed ee uu marayo maamulka galmudug eh, iyo sidii horey looga socon lahaa shirka muhiimadiisu ugu weyn waa intaas Eh, waxaan soo jeedinaynaa maaragtay inaan sida maaragtay aad kaga mahad celinaynaa aad uga qeyb qaateen dhammaan hay-adaha kala duwan ee kasoo qeyb galay Eh, waxaan rajaynaynaa in haddii sidan aan usii wada shaqeyno eh, xaaladda cadaaladeed ee maaragtay maamulka galmudug inay meesha ay joogto kor uga sii kici doonto oo insha allah waxaan rajaynaynaa aan in qof kasta oo maaragtay galmuduga uu gaaro adeeg cadaaladeed oo hufan qof walbana uu ku kalsoon yahay dhisi karana maaragtay is-aaminaadii bulshada dibna usoo celin kara inaan gaarsiino ayaan rajaynaynaa Shirka ayaa waxa uu muhiim u yahay isku xirka hay-adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn, kuwaas oo ka shaqeeya arrimaha cadaaladda iyo garsoorka Galmudug.